أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada aan caawa idinkugu heenana waxaa ka mid ah xaalad cakirnaan ah oo ka dhex taagan kooxda riddada soomaaliya iyo mucaaradkeeda muqdisho oo la isku hub uruursanayo xilli maalmo kooban ay ka harsan tahay muddaxileedka xasan gurguurte maxaa ka jira in qoorqoor uu qarka u saaran yahay inuu ka boodo tareenka xasan gurguurte halkee maraysaa siyaasadda qasan ee murtadiinta falanqayn arrimahaasi ku saabsan ayaad caawa barnaamijka faafareebka wararka ku maqli doontaan ciidamada mujaahidiinta oo maanta qarax la eegtay goob ay ku qayilayeen maleeshiyaadka riddada oo ku taalla degmada baled xaawo ee gobolka gadow maamulka shahaadala dirarka ee isku magacaabay somalilan oo wada oloole uu dib ugu soo ceshanayo deegaanadii horey looga qabsaday intii lagu jiray dagaalkii laascaanood ee gobolka sool maleeshiyaad ka tirsan kuwa murtadiinta oo mushahar la'aan ka cabanaya oo xirtay waddooyin muhiim ah oo ku yaalla magaalada caasimadda ah ee muqdisho xaflad gabagabo u ah fatrada labaad ee waxbarasho mid ka mida macaahidda ka furan wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan oo ka dhacday degmada buuqa qable xafladdaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawa idin haynaa kanaalka wararka ee kataab al akhbaariyah oo baahiyey muuqaal kaleh oo soo bandhigaya waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta muuqaalkaas oo maqal aan idinkugu beddelnay ayaan caawa idin haynaa ciidamada mujaahidiinta oo saacadihii lasoo dhaafay qarax la beegsaday kolonyo isugu jirta kufaar iyo murtadiin oo ku socdaalayay afaafka hore ee degmada awdhiigle ee wilaayada shabeellaha hoose iyo warbixin kaleh oo ka mid ah warbixinnadii aan ugu magac darnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobollada dhexe qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo jimca taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan xaalad cakirnaan ah ayaa ka dhex taagan kooxda riddada soomaaliya iyo mucaaradkeeda xilli magaalada muqdishona laysku hub uruursanayo murtad xasan gurguurtana muddaxileedkiisaha ay ka harsan tahay maalmo kooban kadib kacdoon ka aloosmay dhulboobka kooxda riddada soomaaliya ay ka wado magaalada muqdisho iyo mucaaradka kooxdaasi oo dareenka bulshada ka macaashaya ayaa lasoo sheegayaa in xaalad siyaasadeed oo jahwareer ah uu dhex taagan yahay murtad xasan gurguurte xilli saacadihii lasoo dhaafayna ay gorodda isdareen isaga iyo hogaamiyaha maamulka shahaadala dirarka ah ee galmudug murtad qoorqoor kooxda riddada soomaaliya oo culayska iska khafiifinaysa ayaa ku dhawaaqday inay joojisay dhulboobkii ay magaalada muqdisho ka waday kadib markii ay soo saareen wareegto ka soo baxday maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mungaab isagoo fulinaya amarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud islamarkaana tixgelinaya cabashada dadweynaha ee ka timid waxa uu soo saaray go'aanada soo socda o waxaa si ku meel gaara loo hakiyey howlaha fulinta bannaynta dhulalka ee hadda socda iyadoo taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir la farayo in ay si dhaqsaa u dhaqangeliyaan qodobkan haddaba maxamed xasan alfaatix oo ah wariye ka tirsan idaacadda islaamiga andalus ayaa siyaasadda jahwaraarsan ee kooxda riddada soomaaliya isha ku hayay saacadihii lasoo dhaafay maxamed soo dhowow
bismillaah waad mahadsantahay cabdiwahaab kooxda riddada soomaaliya waxaa ka dhex taagan xaalad cakiran oo dhanka siyaasadda iyo amniga ah kooxaha mucaaradka ayaa shalay waxay iclaamiyeen isku soo bax aad u ballaaran oo dhici doona maalinta axadda ee soo socota saacado kadib markii banaanbaxaas la iclaamiyey ee shacabka magaalada muqdishona si aad ah ay u hadalhayeen ayaa ee, waxaa laba jeer maanta hadlay een, hogaanka kooxda ridada een, xamse cabdi bare oo ah ra-iisul wasaaraha kooxdaas ayaa een, war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in ciidamo fara badan ay diyaariyeen oo ay sugi doonaan amniga magaalada isagoo si aad ah u weeraray kooxaha mucaaradka oo sheegay inay halis gelinayaan amniga shacabka ee muqdisho Een, sidoo kale maanta gelinkii dambe wuxuu een, war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ee, muungaab oo kooxda ridada ugu magacaaban gudoomiyaha gobolka banaadir Een, waxaa la iclaamiyey in dhulboobkii xasan gargurte iyo saaxiibadiis ay wadeen hakad la geliyey dadkii la barakicinayene ee, la joojiyey sida hadalka loo dhigay Een, wareegtadan ka soo baxday muungaab ayaa ujeedada laga leeyahay waxaa lagu macneeyey inay tahay in lagu joojiyo ama lagu baajiyo een, isku soo baxa weyn ee kooxaha mucaaradku ay ku dhawaaqeen magaalada muqdisho maalmahanba waxaa ka socday barakacaad u ballaaran waxaa la arkayay gaadiid xamuul ah oo shacabka magaalada ee, ay uga baxayaan dhanka ceelasha biyaha ilaa iyo deegaanka gubadley qaxa amba barakacan ayaa wuxuu u muuqaal ekaa in magaalada dagaalo ay ka socdaan marka loo eego tirada dadka iyo zaxmadda wadooyinka ee gaadiidka dadku ay ku barakacayaan waana dhulboobka iyo bililiqada xasan garguurta iyo kooxdiisa ay ka geysanayaan ee degmooyinka gobolka banaadir kooxda ridada een, waxay sheegaysaa in hadda la hakiyey dhulboobkii islamarkaasna guryo la siin doono dadkii een, la barakiciyey guryahaas lama sheegin ma dhulalkooda ee dib loogu celin doonaa mise guryo ayaa meelo kale laga sii doonaa Een, xaaladda muqdisho way cakiran tahay Een, murtadiinta ayaana hawada isku marinaya eedeymo aad ee, u culus laakiin meesha waxaa ku dhiban ee, boqolaal kun oo ka mid ah shacabka danyarta ee magaalada muqdisho runtii een, kooxda ridada waxay samaysay een, dhulboob midkii ugu xooganaa taariikhda dalka soomaaliya Een, markii hore xasan gargurte iyo kaaliyaashiisu waxay sheegayeen in meelaha la boobay ay yihiin xarumihii dowladda ee danta guud sida wasaarado iyo dhulal kale oo ay lahaayeen talisi ciidan iyo xataa warshado ku yila gudaha muqdisho laakiin taas waa laiskala soo tegay oo hadda waxa la boobayo cabdiwahaabow waa guryihii shacabka caadiga ay lahaayeen Ee, boobka ayaa laba qayb ah qaybna dadka waxaa laga qaadayaa lacag baada waxaa laleeyahay waa lagu sharciyeynayaa ee lacag intaas a dhiib saddex iyo toban kun sideed kun ayaana u yar Een, tusaale een, guryaha haysta sabarloogooyinka ama sharciyada dowladdii siyaad bare iyo cabdiqaasim ayaa si caadi ah loo boobaya Een, dadku waxay ku jiraan marxalad aad u qalafsan oo dhanka dhaqaalaha ah ma wada bixi karaan lacagaha baada ah ee tobanaanka kun oo dollar ah dadka lacagaha baada bixin waayey waa kuwa hadda guryahooda cagafta la gelinayo ee muuqaalada een, arxanka daran ee muuqaalada argagaxa leh ee baraha bulshada lasoo gelinayo Een, galabta ayaa la arkayay dad laga barakicinayo xaafado ka tirsan magaalada muqdisho Een, saacadaas uu soo baxayey een, amarka xasan garguurta ee lagu sheegay in dhulboobkii la joojiyey Een, muqdisho muddo xiileedka xasan garguurta oo sii dhammaanaya ayaa qaylada shacabka meel walba ay gaartay Een, laakiin waxaa la isweydiinayaa saddexdii sano ee lasoo dhaafay dhulboobka si xooliya muqdisho uu kaga waday maxay tahay wuxuu hadda een, u adkaysan waayey ee uu leeyahay waxaan joojiyey oo hakad aan geliyey boobkii iyo barakicintii iyadoo la ogyahay in dadka cabashadooda warbaahinta laga sii dayn jiray isaguna uu odhanayey loo jooji maayo oo muqdisho een, oo basiib lama ogolo waxaa arrintan em, lagu fasiraya inay tahay in karka iyo cadaadiska siyaasadeed ee ninkan saaran meeshii ugu sarreysay uu gaaray oo kooxaha mucaaradka ay soo farageliyeen xataa ganacsato iyo dad isaga eh, wax la waday markii hore ay arrintan hadda kasoo horjeesteen oo xaalku u gaaray eh, meel eh, aad u sarreyso haddii aan imaano dhanka siyaasadda een, waxaa muuqata in een, xasan gargurta ay sii kala dhammaanayaan ninka lagu magacaabo axmed kaariye qoorqoor oo madax ka ah maamulka shaadala dirarka ee lagu magacaabo galmudug wareegto maanta kasoo baxday kooxda ridada soomaaliya ayaa xilkii uu hayey looga xayuubiyey taliyihii booliska ee maamulka isugu magacaabay galmudug ninkaas wuxuu eh, taabaxsanaa een, siyaasadda qoorqoor waxaana lagu bedelay een, taliyo kale oo xasan garbuurta isagoo u wato saacado yar uun kadib waxaa ka daba qaatay oo isna war-saxaafadeed soo saaray qoorqoor oo dib u soo celiyey taliyihii xilka laga qaaday kuna tilmaamay tallaabadaas mid sharci darra ah ilawareediyo xoogaal ah oo idaacadda islaamiga alandalus ay heshay ayaa eh, muujinaya in xasan garguurta maalmihii lasoo dhaafay fila soomaaliya uu ku shirinaya siyaasiyiin iyo eh, oda dhaqameedyo eh, lacago fara badan uu ku faraqay ujeedkuna uu yahay in maamulka galmudug hadda en, qaabkii maamulka koonfur galbeed oo kale loola dhaqmo en, garguurta wuxuu go'aansaday in isbedel hogaanka sare ee hogaanka dhexe uu ku sameeyo maamulka isku magacaabay galmudug eh, wuxuuna wataa saraakiil hadda ka mid ah kooxdiisa en, waxaana suurtagal ah in isku dhacyo ay ka dhacaan eh, dhanka gobolada galgaduud iyo mudug En, xasan garguurta wuxuu doonayaa in hogaanka maamulka galmudug mar kale uusan kusoo laabanin qorqor hadda ayay isku bareereen ayaa laleeyahay labada dhinac Eh, wareegtooyinkii maanta lasoo saaray ee kala duwanaana waxay muujinayaan heer kala dhimasho ah oo labada dhinac ay kala gaareen En, haddii aan kusoo laabano arrimaha siyaasadda iyo eh, doorashooyinka eh, kooxda ridada ee muranka badan uu ka taagan yahay waxaa loogu yeero beesha caalamka En, ayaa maanta kulamo mar kale waxay ku yeesheen xerada xalana ee magaalada muqdisho waxayna ka hadlayeen xaaladda kala guurka ah ee kooxda ridada ee mareyso waxaa ilawareedyo ay sheegayaan in mar kale ay walaac muujiyaan ayna ugu baaqeen kooxda ridada iyo kooxaha mucaaradka in meel dhex ay isugu yimaadaan waxaa la isweydiin kara ayaa waxay tahay en, maxaa xilligan sababay in dhinacyo markii hore xasan garguurta tareenka la saarnaa ay ka boodaan oo hadda eh, eh, laysku bi- oo hadda laysku bira tumanayo nin lagu magacaabo saadiq john oo ka tirsan kooxda ridada ayaa maanta qoraal uu ku faafiyey bartiisa facebooka Eh, wuxuu ku muujiyey inuu ka booday eh, tareenkii xasan garguurte isagoo eh, si aad ah u dhaliilay qaabka maamul eh, ninkan uu ku shaqeeyo ninka sidoo kale nin kale oo lagu magacaabo saabir shuuriye oo isna ah xildhibaan markii horene ee ka mid ahaa siyaasiyiinta sida aadka u dhow xasan garguurte ayaa ka soo horjeestay siyaasadda uu wax ku maamulaya xasan garguurte waxaa muuqata in markan la gaaray xaalad kala guur ah oo xasan garguurte ay dhabarka u jeedinayaan siyaasiyiintii eh, saami qaybsiga ay ahaayeen eh, axmed kaariye qorqoor Eh, waxaa ah xasan garguurte hadda en, kooxda hogaanka kooxda ridada waxaa hadda u badbaaday waa maamulka isku magacaabay hirshabelle kaas oo ilaa iyo hadda en, aan ka soo horjeysanin tallaabooyinka uu ku doonayo xasan sheikh inuu eh, wax kaga bedelay dastuurka mar kalena uu kusoo laabto Eh, laakiin inta badan siyaasiyiintii caanka ah iyo xildhibaanadii maamulkaas laga soo dooranayey ayaa waxay ku biireen dhanka kooxaha mucaaradka En, xaalad adag ayay mareysaa kooxda ridada waana mar walba oo la gaaro dhammaadka muddo xileedka en, madaxweynaha kooxda ridada sidaan ayay xaaladdu u qasantaa oo laysku qaqabsadaa ilaa mararka qaar ay gaarto xaalad gacanka hadal ah magaalada muqdisho hub fara badan ayay kooxaha mucaaradka aruursanayaan xaalay dagaalla ayaa ka dhacay En, waxaana la arkayaa meelaha ay ku sugan yihiin xayndaabyada siyaasiyiinta mucaaradka in gaadiid tiknika ah la geeyey halka kooxda ridadana ciidamo fara badan ayaa ku horgeysay wixii kusoo kordhana en, wararka iyo barnaamijka dambe ayaan kusoo gudbin doonaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maamulka shahaadala dirarka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa wada ol ole uu dib ugu soo ceshanayo deegaano hore looga qabsaday intii lagu jiray dagaalkii ka socday laascaanood ee gobolka sool haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab Een, xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta qarax ku weeraray goob ay ku qayilayeen maleeshiyada riddada oo ku taal degmada beled xaawo ee gobolka gado waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay qarax la beegsadeen kolayo isugu jirta kufaarta iyo murtadiinta oo ku socdaalayay afaafka hore ee degmada awdhigle dhaawac waa saddex askari oo isugu jirta hal askari oo yugandhays ah iyo laba askari oo murtadiin ah sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo mooto la socday kana baxay deegaanka mubaarak kuna sii jeeday degmada awdhegle dhimashadu waa laba murtad dhaawacuna waa murtad kale gubashaduna waa hal mooto waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa kooxda gurguurte oo barakicin iyo burburin hor leh saaka ka bilowday magaalada muqdisho burburin iyo barakac hor leh ayaa saaka mar kale ka bilaabantay gobolka banaadir kadib markii kooxda gurguurte oo wadata gaadiidka cagafta ay soo galeen xaafado ka tirsan caasimada soomaaliya ee muqdisho cabsi jahwareer iyo barakac ayaa soo wajahay shacabka masaakiinta ah ee deganaa goobahan saaka la burburiyey oo ay ka mid yihiin xaafadda cismaan heesow ee degmada shibis iyo xaafadda jira garoob ee degmada yaakshiid sida ay sheegeen dadka deegaanku maleeshiyaad tirabeel ah oo aada u hubaysan islamarkaana wata cagafyo ayaa saaka lasoo dhoobay xaafadahan waxaanay bilaabeen in guryaha ay dumiyaan xilli dadka intooda badan ay hurdeen shacabka ku nool goobaha la burburiyey ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid a qoysaska aan la siin digniin ay uga gurtaan alaabtooda iyo hantidooda taasoo sababtay in agabyadii guryaha hoos yaalayna ay burburaan haween caruur iyo dad waayeel ah ayaa lagu arkayey xaafadaha iyagoo ka anfariirsan howlgalkan waxshinimada ah halka qaar kale ay bannaanka ula soo baxayeen alaabtooda iyagoo isku dayaya inay badbaadsadaan wixii ka soo haray burburka dadka deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta in kooxdan burcadda ah ee gurguurte ay dadka xoog kaga rarayso dhulkooda kadibna ay ku wareejinayso ganacsato si gaar ah looga iibiyey iyagoo maleeshiyaadkana ay qayb ka yihiin fulinta howlgalkaasi mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in dhulalkoodan oo ay degganaayeen muddo badan laga raray iyadoo xitaa wax digniin ah aan la siin waxaanu yidhi saaka ayaan hurdada ka soo kacnay annagoo arkayna cagafyo guryaheennii duminaya howlgalkan baalnimada ah ayaa sidoo kale hakadgeliyey dhaqdhaqaaqii ganacsi iyo isku socodkii xaafadahan iyadoo wadooyinka qaarkood ay xirmeen intii kooxda gurguurte ay ku guda jirtay intii kooxda gurguurte ay ku guda jirtay burburinta iyo barakicinta dadka rayidka ah maatida laga barakiciyey guryahooda ayaa haatan bacaadiyaal ku ah gudaha muqdisho xilli ay jiraan roobab waaweyn iyo cadceed aad u daran iyadoo kooxda gurgurta ay ku mashquulsan tahay ururinta lacagaha ay ku gadatay boosaskan barakacan saaka ayaa imanaya iyadoo habeennimadii xalay dagaal culus oo khasaare geystay uu ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho kadib markii kooxdan qowliysatada ah ay xaafadaha waraleyska ka bilaabeen burburin iyo barakicin xoogan waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa maleeshiya mushaar la-aan ka cabanaya oo xirtay wadda muhiim ah oo ku taal muqdisho maleeshiya ka tirsan kuwa riddada ee ilaaliya xabsiyada murtadiinta ee ku yaal magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey mushaar la-aan haysataa muddo sannad ka badan saraakiisha iyo maleeshiyadan oo ka tirsan waxay ugu yeeraan asluubta ayaa saacado xirtay waddada aaddaa xabsiga dhexe ee hormarta dekadda magaalada muqdisho waxayna taasi keentay hakad ku yimid isku socodka dadka iyo midka gaadiidka mar ay ka hadlayeen dhibaatada haysataa ayay sheegeen in muddo sannad iyo bar ah aysan helin wax mushaarah taasina ay ku qasabtay inay jidkan xirtaan oo ay isku socodka xanibaan dhowr saacadood oo ay waddadan muhiimka ah u xirnayd maleeshiyada asluubta kooxda riddada ee gadoosan ayaa waxaa ku soo baxay ciidan kale kuwaas oo goor damba furay waddadaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka somalilan oo dadaal ugu jira sidii uu ku soo ceshan lahaa deegaanadii looga qabsaday dagaalkii laascaanood khadar xuseen cabdi oo ah wasiirka madaxtooyada maamulka la baxay somalilan ayaa shaaca ka qaaday in maamulkooda uu rajo ka qabo inuu mar kale ka taliyo deegaanada uu haatan ka arrimiyo maamulka la baxay waqooyi bari ee taabacsan xukuumadda muqdisho waxa uu wasiirka hadalkani ka jeediyey munaasabad lagu soo dhoweynayay mas-uul horey ula safnaa xukuumadda muqdisho iyo maamulka la baxay waqooyi bari balse ugu dambayntii ku laabtay hargeysa kana noqday aragtidiisii hore wasiirka madaxtooyada maamulka ciro ayaa intaasi ku daray in maamulka laascaanood ay wadahadallo kula jiraan islamarkaana ay meel wanaagsan u marayaan isagoona weerar afka ku qaaday xukuumadda muqdisho cabdiwahaab xubinteena caawa waa inagaynta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نهج الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka xaflad gabagabo u ahayd fatrada labaad ee waxbarasho mid ka mida macaahidda ka furan wilaayada islaamiga ee hiiraan oo ka dhacday degmada buqa qable munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay laguna soo xidhayay waxbarashada fatrada labaad ee macadka khaliil bin axmed al faraahiidi oo ah macahad lagu barto luuqadda carabiga islamarkaana hoostaga maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan waxaana munaasabada ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa goobta ka jeediyey kelimad ku aadan muhiimadda ay leedahay barashada luuqadda carabiga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام البر ثم ما بعد أولا عن مهد بلاران سجدنا allah subxaana watacaala umuta in lagu mahadiyo meel kastoo aanu joogno iyo yani wakti kastoo aanu joogno waxaa xil nagu ah oo waajib nagu ah allah subxaana watacaala inaanu ku mahadino fi xaalati saraa wa fi xaalati daraa haddii wakti barwaaqii khayr aanu joogno iyo caafimaad aanu helno iyo haddii dhibaato iyo xanuuno iyo yani abaari iyo mashaakilo jiraan labada jeerba allah subxaana watacaala waa mahadsan yahay bacda xamdilaahi alluqa alcarabiya waxaa sharaf iyo ammaan ugu filan allah subxaana wa tacaala inuu doortay inuu ku soo dejiyo diinka iyo qur'aanka inuu ku soo dejiyo doorashada allah subxana wa taala u doortay ayaa sharaf ugu filan luqa carabiya waa luqada muslimiinta ay leeyihiin walaalayaal qadiiman wa xadiisan luqatulmuslimiin weeye qof kastoo muslim ah waxaa waajib ku ah alluqa alcarabiya inuu barto maxaa yeele waxaa ku xiran fahmu lkitaabi wasunna kitaabka alla noo soo dejiyo subxaana wa tacala sunnada nabiga alayhi salatu slam luqa carabiya ku qoran yihiin bilisaanin carabiyin mubiin qur'aanin carabiyan hayra dii ciwaj ilaahay baa qur'aan ku soo dejiyey sunnada nabigaa ku soo degto ku timid si marka iyaga loo fahmo inaadee kitaabka sunay inaan fahamno ujeeddadii alla subxaana wa tacaala aayaddan uu ka lahaa iyo waxa ay ka hadlayso nabiga calayhi salaam xadiidkan danta uu ka lahaa iyo waxa uu tooganayay xadiidka iyo macnihiisa si aan u fahamno waa inaan luqadii barano maxaa yeelay annagu haddee dadkeenna waa ogtihiin luqa soomaaliyaanu ku hadalnaa waa inaan marka luqadii carabiga baranno luqa carabiya waxaa la yidhaha waa wasiila waxaa lagu gaaraa fahmu lkitaaba wasunna lagu gaaraa haayo ma aha waa wasiila wasiiladuna waxay qaadanaysaa xukumka maqsadka leeyahay alwasaa'il tucdaa ama laha axkaamu lmaqaasid wasaa'ishu waxaa la siiyaa maqaasidu xukunka ay leedahay haddii kitaabkii sunnihii fahamkoodii ku dhaqankoodii uu waajib yahay inaan qaadanno wixii aanu ku gaari lahayn oo na gaarsiin lahaa oonu ku fahmi lahayn waxa weeyaan ayadana waa waajib maa laa yatima alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib qaacidada qawaaciddaas ay soo gelaysaa marka waa shay dadka muslimiinta laga rabo walaalayaal luqa carabiya barashadeeda si kitaabkii alla subxana wa taala unoo soo dejiyey qur'aankii iyo sunnadii aan u fahamno wixii aanu ku gaari lahayn oo fahamkooda na fahamsiin lahaa oo wasiilada noo ah aan ku gaari lahayn waa luqa carabiya barashadeeda marka sidaasa waxay u tahay shay waajib u tahay si aad og tihiin acdaaulislaam ayaa xamlo adag oo xamlo sharis ah ayuu ku soo qaaday luqa carabiya in meesha laga saaro u baabi'iyo mar kastoo dee luqadii dadku ay ka fogaadaan oo fahmi waayaanna diintaa laga sii fogaanayaa diinkii iyo fahamkiisiyaa laga sii fogaanayaa mar kastoo luqada laga fogaado oo dadku luqada aysan fahmaynin marka weerar fara badan oo noocaas ayaa jira way waxa een, qayb way ku guuleysteen baa la dhihi karaa bacdul ashyaa way ku guuleysteen maxaa yeelay waxaa timid markii luqadii carabiga laga fogaaday dad kitaabkii sunnaga ay ka fogaadaan oo caalamkii maanta aan ku noolnahay kitaabkii sunnaga col baa laleeyahay waad ogtihiin meelo yar yar un mooyaane oo aad u kooban oo kitaabkii sunnaha looga dhaqmo mooyaane inta badan caalamka carabtii iyo dadkii cajamigii iyo kulli waxaa weeyaan islaamka col bay leeyihiin way la dagaalamayaan waa ka fogaashii ay ka fogaadeen luqa carabi ay ka fogaadeen wey marka luqadeenna asalka inaan usoo laabanno luqadeenna asalka waa luqa carabiya luqada annagoon leenahay soomaali maaha luqatulmuslimiin waa luqa alcarabiya waa in marka aanu baranno oonu ku hadalno mustaqbalka waxaan rajaynaynaa dowladdeenna islaamkii hadda aanu ku hosnoolnahay haddii carradu qabsato oo dhulku camimto in laga guuro luqa soomaali laga guuro oo luqa carabi aanu ku hadalno oo luqadeenna asalka noo ahayd aanu u laabanno ayaan rajeynaynaa insha allah walaayaadka hadda meel ka midana waa arrimahaas waa ka bibilaabaya waa ka jiraan waxa weeyaan waa shay mustaqbalka la rajaynayo in maaragtay luqadii lasoo nooleeyo mar kasta luqada lasoo nooleeyo diinkaa soo loo soo noolaanaya marka aad bay u mahadsan yihiin gabdhaha baranaya luqa carabiya mufradaadkeeda iyo yacni macaanideeda iyo baranaya waa ku mahadsan yihin waxaan leenahay sii kordhiyoo sii dadaala weliba ha lagu daro qawaacidda luqa carabiya sida naxwaha ee sarfiga balaaqada aalaadkaas noocaas ah oo iyaga laftooda fududaynaya kitaabkii sunnihii fududaynaya in manaahijta loogu daro oo qawaacidduna ay bartaan luqadiina ay bartaan qawaaciddeediina ay bartaan sidaasay marka waxay ku noqonayaan yacni dad dhammaystir ay ku noqonayaan waxaa la yidhahdaa nimankii muxuu ahaa firaqdii luntay ee baadiyowday sabab waxaa u ah fahmiga luqa carabiya xaggeedaa looga yimid fahamkii luqada xaggeeda ayaa loogu yimid oo luqadii ayay si qaldan u fahmeen luqadii si qaldan markay u fahmeen ba kitaabkii sunnihii si qaldanay markaa yaa fahamkooda u galay caqiide waxay keeneen waxa weeyaan kitaabkii sunnihii aan waafaqsanayn oo salafkii wixii diin u ahaa dabamarsan bay la yimaadeen dhibaataduna waxay uga timid xagga cujmada iyo cadamulfahmi biluqa alcarabiya ayay uga timid maxay luqaca si fiican haddii loo fahmo sax ah qofku waa toosaya caqiidadiisa iyo manhajkiisa waa hagaagaaga waa toosaya marka gabdhuhu waa ku mahadsan yihiin juhdigii dadaalka ay bixiyeen oo luqada ay baranayaan sii siyaadiyaan leenahay midda kale alumu madrasa la yidhaha hooyadu waa madraso caruurtiina ku tarbiyeeya ilmaha yarkaadda gacantaad ku haysaan waxa weeyaan carabiga kula hadla ilmuhu waad ogtihiinoo wixii luqada yaa bara hooyadaa barta af soomaaliga canuga yaa bara aabbaha ma baro hooyadaa barta hooyadaa barta marka luqa carabiga ku tarbiya intay yaryar yihiin waxaan keen muxuu xagga ka bax waxaa soo qabo luqa carabi ha lagu yidhaha loogu sheego si markaa isagoo luqa carabi wax badan ka garanaya canugii uu markaa u weynaado guud ahaan xoogga aanu saaro luqa carabiya si waxa weeyaan kitaabkeennii sunnaha inoo soo dejiyo subxana wa tacaala aan si saxa u fahamno oo caqiide fiican iyo manhaj fiican iyo waxa weeyaan aan maaragtay aan waddo fiican aan ugu dhacno sidaasaan ku talinaynaa
ardayda macadka khaliil binu axmed ee soo dhameeyey fatrada labaad ee waxbarashada macadka ayaa soo bandhigay cilmigii ay barteen
وإنه لتنزيل رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء محمد صادق الأمين المعبود إلى الأحمر والأسود أجمعين وعلى آله وصحبه حملة لواء الدين وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى كل من سلك سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد أريد أن ألقي على مسامعكم بثلاثة صور مترجمة باللغة العربية الأول صورة المسد آياتها خمسة مكية تبت أي معناها خسرت وهلكت وتب أي معناها حصل له خسارة وهلك ما أغنى عنه أي معناها ما دفع عنه الخسارة وما كسب أي معناها وهو ولده سيصلى نارا أي معناها سيدخل نارا يغاسي حرها حمالة الحطب أي معناها تحمل شوكة فتضرعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لتؤديه في جيدها أي معناها في عنقها عنقها من مسد أي معناها من ليف شديد الحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته ويسر للإنسان كل ما في الأرض بإرادته ومشيئته وأرسى الجبال بعظمته وأنار الكون بالرسل لعبادته فأودع لهم البشائر والمعجزات والكتب بحكمته وأشهد أن لا إله إلا الله العلي المنان منشئ الإنسان وهادي المؤمنين إلى الإيمان الذي أنزل القرآن بلسان أصحاب الجنان بلسان عربي مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه من بين خلقه الهادي إلى صراط مستقيم الذي أرسل مع معجزة عظيمة أعجزت الدنيا بأسرها ألا وهو الكتاب الذي بين أيدينا وبسببه سلينا السيوف وجهزنا الألوف لدحر عدوه المعروف وبعد أيها الإخوة فإننا كطالبات في معهد الإمام خليل بن أحمد الفراهيدي قد درسنا في هذا المعهد أشرف اللغات لغة القرآن لغة أهل الجنة لغة القيامة لغة أهل السماء وهي اللغة العربية ولهذه اللغة أهمية كبيرة فهي اللغة الأساسية للمسلمين وبها أنزل كتابهم وأرسل رسولهم ودون سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي العزيزة وعليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبتي الفريدة أختي كما تعلمين أن المسلمين في العالم أصابتهم الكآبة ومستهم الجدب والقحط فهل تسمعين أو ترين في أراضيكم مطرا نعم أختي الحبيبة قد أمضرنا بفضل الله ورحمته في الليلة البارحة مطرا كثيرا وأنبتنا الله لنا الكلأ فهل وجدتم مثل هذه الرحمة يا أختاه عزيزي يا صديق القلب عندي سؤال لو تجيبون السؤال أليس الله أنزلنا القرآن لمعجزة عظيم لا احتمال لسان العرب جمله القرآن بحكمته الكبيرة سلسبيلا درسنا معشر الخير لسانا فكان هو الفعال هو المثال فصيره الإله لسان خلد يدون كل نف بل حلاله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على من أعطي جوامع الكلم فكان أفصح من نطق بالضاد وعلى آله وصحبه خير العباد وعلى من ورد مشرعهم وترسم خضاهم إلى يوم الدين وبعد أود أن أسلط الضوء على هذه الدقائق النيرة كلمات مترجمة إلى اللغة العربية أرض العنونة بمعنى هي التي فتح المسلمون بالقوة رفاءة بمعنى الرفاهة والرخاء إسكاف بمعنى صانع الحذاء والخف إسلال بمعنى الرشوة إصلاح بمعنى عرف خاص بمصالحة بين الناس أعجف بمعنى الدواب المهزول إفراط بمعنى تجاوز عن الحد الكم بمعنى مداخل اليد ومخارجها من الثوب أنفال بمعنى الغنائم ابتلى بمعنى شفي من مرضه ابتغى بمعنى سعى إليه ابتهل بمعنى تضرع إلى ربه ابتسامة بمعنى ضحك من غير صوت أبحرت السفينة بمعنى إذا خرجت من الميناء وركبت إلى البحر اتكأ بمعنى اعتمد على وكذلك أرادف بعضا من الحكم والأمثال فمنها ليس من العدل سرعة العدل hubsiimaha albaalasiista man tacadda alxaqa daaqa madhabuh nin gardaran ma guulaysto maa yudmiru ddamiiru yadharu fi faltaati lisaan wixii uurka ku jira afkaaxada acna khaaka walow bisawtin qusil hiilo waa galaa maa aqsara alleylu cala alraaqid hawar fadhisa lagdilla fudud man salla sayfa albaqyi qutila bih gudsirad ninkii qoda asaga ayaa ku dhaca lowla alwi'aamu lahalaka alanaam haddaan lakala roonaa nin roob ma da'o asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu السلام عليكم يا أختي الكريمة وعليكم السلام يا أختي العزيزة afka carabiga maxaa lagu dhahaa hilibka لحوم afka carabiga maxaa lagu dhahaa hilibka karsan لحم مسلوق afka carabiga maxaa lagu dhahaa hilibka fareeshka ah لحم داسج afka carabiga maxaa lagu dhahaa hilibka gasacaysan لحم معلبة afka carabiga maxaa lagu dhahaa masagada حبوب afka carabiga maxaa lagu dhahaa galeyda ذرة
afka carabiga maxaa lagu dhahaa qamadiga قمح
afka carabiga maxaa lagu dhahaa bariiska أرز
afka carabiga maxaa lagu dhahaa malmalaadada مربي afka carabiga maxaa lagu dhahaa qudaarta الخضروات maamulaha macadka khaliil bin axmed al faraahiidi oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyey macadka iyo marxaladihii uu soo maray haddaan macadka khaliil ibnu axmed alfarahidi aan ka bixino warbixin kooban macadka khaliil ibnu axmed alfarahidi waa macad lagu barto luqadda carabiga ah wuxuuna ka furan yahay degmada buqa qable iyo guud ahaan gobolka wuxuu ka furan yahay oo kale muxaafadada jallaqsi gaar ahaan show macadka khaliil ibnu axmed alfarahidi waxaa la furay sanadii markay ahayd kun afar boqol afartan iyo saddexdii dafca ayaa ka qalin jibisay oo ahaa gabdhihii daaciyaadka ahaa macadka khadiija dhiganayay qayb ka mid ah ayaa ka qalin jibiyey ee dafcadaani oo dafcadii labaad ah waxaa la furay bishii dilqicda sanada kun afar boqol afartan iyo lixdii hijriyada ee muddo sanad ay hadda dhiganayaan ardada hadda fadhiso oo qaybtani macadka ah sidoo kale macadka waxaa lagu bartaa luqadda carabiga saan u sheegnay ee gabdhaha hadda halkan fadhiyo waxyaaba aad u fahmeen waxaa ka mid a mufradaadka hadday noqon lahayd alcaa'ilatu walaqaarib inay fardi fardi u yaqaaniin oo af soomaali ahaan ay u barteen iyo carabi ahaan intaba ay isku hayaan labadaba hadday noqon lahayd jumal oo mutarajima ila luqa alcarabiya jumlooyin lagu tarjumaya luqadda carabiga ah waxyaabaha ay faa'iideen bay ka mid tahay ardayda sidoo kale waxay qaataan xiise la yidhahda yowmiyatul qur'aan in qur'aankii lala noolaado tafsiirkii iyadoo maxaan ku yidhaha qaraa'ibul qur'aana la qaadanaayo ardayda marka aad bayna ugu faa'iideen meel lexnay marayaan filaahi alxamdu walminna sidoo kale waxay qaateen ardada xiwaaraad bay qaateen hadda alxamdulilah heer waxay marayaan ee, gabdhaha dhigta macadka khaliil in iyaga ay keenaan ee, soo diyaariyaan kelimaad carabi ah ku saabsan laga saxo oo laga fiifiiriyo qaarkoodna xiwaaraad ay soo diyaariyaan qaarna mawaadiic loo diro ay keenaan bay insha allahu tacaala hadda ay marayaan marka mustawo fiican ayay joogaan guud ahaan Ee, marka waxaan leenahay insha allahu tacaala ardadii macadka khaliil in marka ka faa'iidaystaan jaaniska iyo furaska hadda waxay u gudbi doonaan insha almowla fatradii saddexaad bay u gudbi doonaan insha allahu tacaala aan u bilaabanayso hadduu alla idmo maalmaha soo socdo marka guud ahaan macadka khaliil ibn axmed alfarahidi waa macad caynkaas ah rajaynayna insha allahu tacaala ardayda iyagoo waxa weeyaan dhan walba mutakaamilka ilaah idinkii intaan awoodno inaan ka qabtirno luqadda carabiga ah dadka marka muslimiinta ee muxaafadada ku nool guud ahaan waxaan leenahay ka faa'iidaysa insha allahu tacaala luqadda carabiga ah maxaa yeelay waa luqadda qur'aanka kariimka ah waa luqadda aad ku fahmaysid ilaahi subxaana watacaala kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waa luqadda ku anfici doonto qiyaamaha ee dhammaan marka waxaa leenahay insha allahu tacaala halaga faa'iidaysto intaasi marka waa warbixintii macadka khaliil ibn axmed alfarahidi ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ayaa isaguna munaasabadda ka hadlay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين معز من أضاعه ومذل من عساه والصلاة والسلام على من نعل الله منار الإسلام بسيفه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله عز وجل ينوم هدلنا نمعينكيس فرح بدن لسيي دين نوغا داقي إسلام نوغا داقي أمن نوغا داقي الله تبارك وتعالى كما هدسن أبارتي يكولالك نغس وهريب الحمد لله رب العالمين بعد الحمد لله تبارك وتعالى وحنوم هدلنا maktabka dacwada khaasatan degmada buqa qable sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa macalimiintii dadaalka iyo juhdiga bixisay ee maanta miraha aan arkayna soo saaray waxaan u mahadcelinayaa sidoo kaleente gabdhaheennii khayrka iyo wanaagga aan arkaynay ee tacliinta maanta ee sida ay waxay soo bandhigeen ee aan maqlaynay ilaahay tabaaraka wa tacaala fahamsiiyey iyagana jazaa- jazaakun allahu khayran dadaalka iyo juhdiga aad bixiseen iyo awoodda isugu geyseen waa idinka mahad celinaynaa waxaan ku faraxsannahay in aan idinkala soo qayb galno fatradan xiritaankeeda ee machadka khaliil ibni axmed alfarahidi ee magaca markii la arka ayaa laga dheehanayaa meesha waxa ka socda iyo wax laga baranayo waxa la baranayo waa luqada luqa carabiya waa luqadii khiyaamaha dadka ahlu jannaha waa luqadii qur'aanka waa luqadii daad ee luqaadka kale dhan maaragtay ka sarraysay marka waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaad barateen wax khayr qabo oo allah idinka dhigo ummaddeena muslimkana waxaan leenahay luqada carabiga barashadeeda waxay kuu sii dhoweyneysaa ay kuu iftiimineysaa barashada iyo fahamka alla tabaaraka wa tacaala diintiisa qur'aanka iyo sunnada fahamkeedii ayay kuu sii dhoweyneysaa ummaddeennana waxaan ku boorinaynaa inay luqada bartaano xaqiiqatan luqada carabiga ah waa luqadeena xaqiiqi- xaqiiqiga ah toddobaatameeyadii intay luq- toddobaati dhowrkii intaan luqada soomaaliya la qorin ka hor waxaa warqadaha la isugu diri jiray ee fariimaha ee la isku gaarsiin jiray waxay ahayd luqada carabiga warqado badan oo qoran oo dad ay isu direen ee la heli karaa iyadoo maaragta aan madrasa loo gelin iyadoo iskuul loo soo marin aa dadkeena qoran jireen kabacdi dagaalkan ayaa bilowday ilaa haddana wuu socdaa qof walbana wuu arkaya zamankan anaga wax baranaynay waxaa la dhihi jiray ingiriiska ku shaqaysa talyaanigana ku cay luqada carabigana ku tuugso waxaad dareemaysaa marka ee, dagaalka iyo loolanka iyo ka dheeraynta ummadda diinteeda meesha ay joogtay alxamdulilah rabi alcaalamiin hadda wixii waa laga gudbay bifadlillahi wamani meel aada u sarreysa ayay maraysaa mar labaad iyo mar saddexaad gabdhaha dadaalka iyo juhsiga bixiyay waxaan kula dardaarmayaa maanta waxaad haysheen iftiin waxaad hesheen furo dadaalkii oo hadda noo muuqday si labalaabo dadka ee, walaalihiina ay u baahanna sii gaarsiiya sababto cilmiga marka la bixiyo wuu ku siyaadaa ee ku nusqaami maa marka bixintiisa ku dadaala inta la bartay ee hadda ilaahi tabaaraka watacaala ee quluubtiina ku shubayna sii daa'imo ee sii joogtee sababtoo ah haddii faraha laga qaado marartul adri ayaa ayaa dhacaysa marka waxaan leenahay ilaahi tabaaraka watacaala dadaalkii iyo juhdigii bixiseen ilaahi ha idin barakeeyo macallimiinteenna jazaahumullahu khayran dadaalka iyagana bixiyey ee maanta intus taabsida ahaa iyagana waxaan leenahay si labalaaba dadaalka aad bixinaysaan sababtoo ah maanta wax adduun iyo aakhira ku anfacayo waa ummadaada inaad maal gashatid ummad nin mogtahay kasoo duushay intaasoo kilomitiraadka xagga ama meelka xagga inta dalkan iskuulaad ka dhisatay aa manhaj u keensatay aa il dadkeenna iyo maaragta meel walba oo aad aragtay tuulo walba ama magaalo walba hay-ad unicef la dhaha meel aa waxbarasho aa ka samaysatay marka adagoo muslim ah oo muwaxid ah oo ilaahay diintiisa bartay inaad dadkaada wax aad gaarsiisato waxweyn waa macalimiinta waxaan ku boorinaya waan ku boorinaya ku dadaala dadkeennan in maaragta diinta alla tabaaraka wataala aad fahansiisaan ilaahna waxaan weydiisanayna biasmaa'i wa sifaatihi xafladaha soo socda iyo kuwa ka dambeeyaba ardaydeenu sidaan ka badan iyo maaragtay wijisaan ka fiican insha allahu tacaala ee barwaaqa lahna gaarsiiyo sidoo kale waxaan rabaa inaan dhaho waxaad moodaa majaalkii waxbarashada in raggii ay kasii dhammaanayaan gabdhihiina ay kusii badanayaan waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wataala noo barakeeyo gabdhaheenna wallahi waa wax lagu farxo sababtoo ah meesha wax ay ka unkumaan ee ka aslamaan waa gabdhaha haddii hooyadii wanaagsan tahay odigii kolba khataarnimadaasi unbay dhibaysaa adduunya beel aakhir beel asi unbay haysataa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku boorinayn ku celcelinaynaa diinta alla tabaaraka wataala martiha ka noqonayna barta marka waddada hadda ragga ay ku socdaan waxaan leeyahay ha ka waantoowaano ilaahay tabaaraka wataala diintiisa barashadeeda ha usoo tafixitaano culummada iyo maktabkana waxaan ku dardaarmaya dadaalka iyo juhdiga gabdhaha ay bixinayaan inaan marnaba la iloobin la ogaado dadaalka ay bixinayaan iyo maanta garab istaaga islaamka ay garab istaagaan ee mujaahidiinta garab istaagayaan in abaalkooda iyo meeshay lahaayeen la marsiyo insha allahu tacaala hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kanaalka wararka ee kataab al akhbaariyah ayaa baahiyey muuqaalkii koob iyo tobnaad ee soo bandhigaya waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta muuqaalkan ayaa soo gudbinaya raashin qaybin uu guddiga gurmadka abaaraha ka sameeyey deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan haddaba ku soo dhowaada muuqaalkaas oo aan maqal idinkugu bedelnay
bismillahi raxmaan raxiim anigoo maxamed cabdi abiikar ah oo joogo degmada mokoylo waxaa liisii bur bariis saliid sokor walaayada islaamka intaasay ku mahadsan tahay
magacaygu waa maxamuud cismaan xaayla tabla beriise tabla sokor e tabla bur e maasha allah guddiga abaaraha iyo mujaahidiinta ilaahay ha barakeeya maanta qoysas badanaa wax la sii insha allahu tacaala ilaahay mahaddaa iskale
magacayga waxaa waaye eh, bishaar muuse deegaanka waxaan ka tirsanahay waa eelwarre waxaa lii siiyey eh, bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid intaasaa lii siiyey walaayada islaamiga ah ee iga soo gaartay allaha barakee miisaankooda kor allah u qaado bismillaah Eh, anoo jooga degmada ceelwarre magacayga waa abuukar macalin axmed walaayada islaamka waxay noo keentay raashiin isugu jiro bur bariis sokor saliid khayr allaha siiyo cadowga allaha jibiyo gaalada allaha jibiyo islaamka kor allaha ka dhigo
عبي أحمد يوسف
magacaygu waa cabey axmed yuusuf khaalid oo jooga tuulada buurweyn waxaan hay-addan ay siisay een, een, saliid iyo bur iyo bariis ayay i siisay iyadoo ku mahadsan magacayda xasan cali ibraahim oo jooga degmada buurweyn oo maanta walaayada ay noo qeybisay bur saliid sokor waa ku mahadsiin khayr allah ha siiyo in sha allah أولا وحن أمهد علينا الله سبحانه وتعالى بعد الحمد لله وحن أمهد علينا حركة الشباب المجاهدين واسكت لبر جبيسي إن شاء الله تعالى إني ذاتك ضعفاء أي قوديسو لمان ولايده هيران قوبة فربضا هر أي أتكتي وأن أمهد علينا وحاكرا أمهد علينا قديقة قرمة كعبارها أنا كسوغن لهي ولاية الإسلامية بوروين إيه محافظة دقمدة جلخسي hortayda yaalla dad ducafo ah tabar daran wa hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum arrinkaasi gurmadkaasina waxaa loo sameeyey in sha allahu tacaalaa in dadkaasi ducafada ah markii loo hiiliyo oo ilaahay sababtooda noogu naxariiso doono waxaan ku jirnaa xilligii roobka guga ayaanu ku jirnaa waxaana rajaynaynaa waxaa muuqda calaamaadkii madarka way muuqdaan in sha allahu tacaala inuu ilaahay roobna siiyo
bismillaah alxamdulilaah ilaahaa ku mahadsan anigoo ah cumar ibraahim cali waxaan joogaa degmada show ee walaayada khayradaasiya waxayna siisay haaf bariise haaf sokor e haaf so- oo s- caag saliid e intaasayna siisay waana mahadsan tahay walaayada kor allah ka dhigo walaayada islaamka kor allah ka dhigo gaalada allah naga jibiyo bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullah anigoo xalime ibraahim faarax ah walaayada show jooga walaayada maanta waxaynu siiyeen haaf bura haaf bariisa haaf sankor caa- laba cabadood oo saliid ah alxamdulilah alxamdulilah waa ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol maasha allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي باب مهدل سو وافجي أرنتا معانت بدن oo haddii alle kuu roon yahay walaayada barakaysan muslimiinta ah ay noogu yeertay waxaa nala siiyey howl sharaf leh macaan badan marka kale waxaan leeyahay howl wanaagsan ayaa nala siiyey haaf bure haaf bariis haaf sokore laba caago saliid intaas ayaa nala siiyey alxamdulilah rabbi caalamiin walaayada barakaysan alle ha guuleeyo alle ha guuleeyo tii wax tarta oo dalka iyo dadka wax u tarta allah ha ka dhigo waxaan joogaa deegaanka dheriyow walaayada oo barakaysan waxaa ina siisay haaf bur haaf sokor haaf bariis ah caag saliid ah aynas waana mahadsan yihiin jasaakum allah khayran الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka markan waxaad ku soo dhowaataan warbixin kale oo ka mid ah warbixinadii aan ugu magacdarnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobolada dhexe waana xalqadii tobnaad waxaana inoo diyaariyey cabdulqaadir maxamed rabbaani oo kal hore halkaasi safar ku soo maray degmada gamboole ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxa ay ka mid tahay degmooyinka wilaayada oo wax badan martigeliyay dagaalo iyo duqeymo cadowtooyo oo uu cadowga saliibiga maraykanka horkacayay taariikhda lasoo maray waa degmo ay dadkeeda noqdeen barakacayaal kadib markii maleeshiyaad khawano ah oo hoos fadhiya saliibiyiintaas ay weeraro dhimasho iyo dhaawac sababay ay ku soo qaadeen dadka deegaanadan si hayin looga dhigo nidaamyada kufriga ee lagu dirqinayo muslimiinta soomaaliya booqashadeeda halkan aan ku imid ayaa waxaan sidoo kale kusoo indhe-indheeyey dhismooyinkii quruxda badnaa ee ay dadweynuhu halkan ka dhisteen magaaladooda oo gabi ahaanba la burburiyey sidoo kale goobaha duqeymaha lagu burburiyey waxaa ka mida guryo gaar loo leeyahay iyo goobo ganacsi si aan arrimahaas wax badan oga ogaano waxaan ka wareystay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmada gamboole dhegeystayaal waxaynu soo gaarnay xarunta degmada ee magaalada gamboole ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe halkaas oo uu ka muuqdo burbur aad u xoogan oo ay u geysteen maleeshiyaadkii dabadhilafyada murtadiinta gaar ahaan kuwii baangarafta ahaa ee uu markaa horboodayey murtadkii lagu magacaabi jiray xasan tuure magaaladan dagaalo dhowr ah ayaa ka dhacay sida uu igu waramayo nabadoonka dagaaladaasna cadowga ayaa soo qaaday khasaa'ir bay kala kulmeen iyaguna guryo dad rayada ayay gubeen iyo sidoo kale goobihii danta guud ee lagu isticmaalayay amaba loogu adeegayay qeybaha kala duwan ee bulshada marka hore adeer magacaada ii bilaabaya magacayda dhocso cabdideer waxaa ka mid tahay odayaasha dhaqanka ee deegaanka oo deegaanka ka mid ah marka degmadii ayaan joognaa dhismaheedii burbur baa ka muuqanaya wax shaqaana kama socdaan oo hadda laguma shaqeeyo degmadan waxaa intaan u geystay dabadhelifkii ahaay xasan tuure oo gaalkii weynaya xasan garguurta soo dirsanaya balagaaladan sagaal duulimaad ayuu kusoo sameeyey annagana waan iska caabini oo ilaahay waana makani waana ayagana garaafooyin badan aan ku gaarsiini annagana waxbaa inoo geysteen maxay horta maxaa deegaanka oo dhibo ka dhacay ama degmada waxaynu u jeednaa in burbur oo ka muuqdo degmada sida guriga degmada oo kale madaaficiyay la dhaceen saldhigii oo kale waa burburiyeen guryo dad shacab ay lihiin masaakiin caruur iyo xaasas ay ku nool yihiin way burburiyeen hadda saldhiga xagoo naga jiraa saldhiga wuxuu naga jaraa koonfur ayuu naga jaraa magaalada hadda waxaan ka taagnahay dhanka waaqooyi sida sida guriga degmada kaloy oo burbur xoogan ay u geysteen sida hadda guryo dad rayad ay lihiin oo masaakiin ana way gubeen waana ku tegi doonaa waana soo arki doonaa maadaama qof waaye arag aad tahay oo oo da ah oo deegaankana ku dhashay intaanna soo joogay degmada waxaa dhisay dadka deegaanka oo si maamulka markaa uu ugu adeego ayaad ugu talagasheen marka sababta degmada loo beegsanayo waa maxay maxay dembi gashay degmada waxaa dembi hoy gashay muslimnimo iyo shareecada islaamka ay ku dhaqataa dembigaas ay gashay degmada kitaabka al maxaad u koryeelaysaa ay gashay wax kale laguma haysa wax kale laguma haysa laa ilaaha ila allah maxamedu rasuulullah maxaad u koryeelaysin bisaa lagu haystaa degmada gaalada nagu soo duusha iyo dabadhilifyadeeda intaas unbay nagu haystaan kitaabka alla in la baabiya ayaa loo socdaa ma weeye al-shabaabna looma socdo wax kalena lama rabo kitaab masaajidkaas ku yeela nin soomaali ah ayaa inad soo qabtay aad oday adeerkay ee toorreas ula baxay ninkii kitaabka gubi rabay soomaaliga intuu laabtay murtadkii soomaaliga inuu laabtay oo gaal beebo ku jiro maraykan eh ayuu u tegey maraykankiiyuu soo kici goormay ahayd waxay ahayd kun afar boqol afartan iyo labadi ayay ahayd intii xamlada ay socotay intii xamlada horteed waa ayuu gaalkii maraykanka inuu soo degey oo kitaabka gubi odagiina garbaduub inta loo qabtaya meel loo fadhiisay wax lala dagaalmaa kitaabka allowa iyo sunnada rasuulka wax shabaab liira lala dagaalmaa ma jiraan islaamka iyo kitaabkaa lagu soo duuli ha al-shabaab waa muslimiin kitaabka alla koryeeliisa oo difaaciisa gaalni wuxuu taagan yahay kitaabkaas in cagta ka hoosgeliyo isku kaadiyo iskaadada iyo saxarada iskaga tiro la soo qaaday gaal maraykan ah ayaa soo dirsaday joe biden liida joe biden markuu isaga xilka ka degay wuxuu u dhiibay donald trump annaga ragga ay naga dileen rag daba taagan ayaa nahay mana ka heri doonno waa deyn ay qabaan fariisimaha oo donald trump hadda ku sugan yahay ayaan ugu tegi doonaa guryaha kale ee ay gubeen xaggee ku yaalan wax nooga sheeg guryaha magaalada gudaheed ay ku yeelaan waana lagu tusaaya haye Ah.
hadda ina mar saldhig aan kasi- aan aan sii marno ma- maadaama degmada aanu soo aragno markaas waa caddiye
goobahan danta guud waxaa laga maamulayay ku dhaqanka shareecada islaamka waxay ahaayeen halkay usoo xoogan doonan jireen dadka deegaanka hase yeeshee dagaalka cadowga kusoo qaaday deegaankan oo ahaa mid lagu doonayay in lagu burburiyo nidaamka islaamiga ah dadkana lagu fasahaadiyo ayaa cadowga sidii uu doonayay himiladiisii waxba aan oga hirgelin oo waxay la kulmeen iska caabin xoogan oo cadowga oga timid dadka deegaanka oo garab ka helayay walaalahooda mujaahidiinta hadda waa sidee xaaladda guud ee magaalada gamboole halkaas oo ay ka babanayso raayada tawxiidka magaalada waxaa dib ugu soo laabtay nabaddii iyo kala dambayntii kitaabka allah subxaanahu wa tacaala iyo in ay dadka usoo xugun tagaan kitaabka allah waxaa dib u furmay qaar ka mida goobihii waxbarashada aasaasiga ahaa ee dugsiyada qur'aanka kariimka lagu barto iyo maraakiista haweenka ay wax ku bartaan ifafaalayaasha qurxoonaysa oo muuqanaya waxaa ka mid a dugsigan waa madraso lagu barto qur'aanka kariimka ku dhowaad konton arday ayaa qur'aanka lagu baraa macalinka madrasada ayaa ii sheegay in waqti dhow la aasaasay dugsigan iyadoo sababtu tahay amni xumada ka dhaxday deegaanka madarasada sheekh cali suufi waxay ku taalaa degmada gaboole walaaya shabeella dhexa madarasada waxaa la furay kun afar boqol afartii iyo lixdii bishii saddexaad maalin isin ah intaas casharada waxay cayaalka qaataan waxay soo galeen laba iyo tobankay ayay soo galaan ee, waxayna galabtii ilaa intaas dugsi ay joogaan ilaa xagala- waxay baxaan galabtii kow iyo tobanka intaas dhanaa casharo ay ka qaataan madarasada hadda maanta waxaan joognaa kun afar boqol afartii todobadii maanta waa arkaysa ilmaa insha intii kusoo barteen ayagoo bandhigaya qur-aanka kariimka ah kitaabihii yararka meesha ku barteen ilaahay mahadis deegaanka waa mid hadda u gudbay xaalad soo kabasho ah iyo sidoo kale in ardadu ay soo camiraan goobaha waxbarasho hadday ahaan lahaayeen maraakiista iyo sidoo kale dugsiyada qur-aanka kariimka waalidiintuna waxa ay yihiin kuwo heegan buuxa ugu jira sidii ay kaalin mug lah oo qaadan lahaayeen arrinkaas hore socodka leh ee wanaagsan mid ka mida maraakiistii haweenka ee aan booqday waxa ay ii sheegeen ardada in hamigoodu uu yahay mid aad u sarreeya islamar ahaantana dhanka waxbarashada ay la tartami doonaan wilaayaadka kale islaamiga oo in badan fursadda nabadeed soo helay saraakiisha ku jirtay madaxa ka guray raggii habeenku guuray hoteelada muqdisho saraakiisha ku jirtay madaxa ka guray jabkii idinku gaaray hiiraan iyo muqdisho Mishii hore ugu dambayntiina maxaynu ka naqaanaa taariikhda degmada gamboole ee galbeedka wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxaan oga hadli doonaa xalqadeenna soo socota
الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtogeliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا